munaasabaddan walaaca bandhiga ayaan ku badan tuman kitaab oo laga turjumaya afka soomaaliga ee laga qabadaya degmada gurcel ee gobolka galgaduuda kitaab badan yaa weliba afka soomaaliga ka turjumaya sheekh liibaan maxamed cali oo kumid ah culimada da-diyara bandhigan iyo weliba ku qeybgalaya qeybo shildhiwana bulshada culimada iyo mas-uuliyiin ku tirsanaa dowladda unkoreyntii iyo weliba munaasabada ku hadalaya sheekh liibaan maxamed cali iyo weliba uuse ku warbiyay marxaladiisa ku mari inuuse ka turjuma kitaabada afka soomaaliga waxaa jirtay in waxawaaye ardayar aan waxu akhri jiray oo safiinaha ugu celcelin jiray oo maaragtay xoogaa afartamey ah waxaa dhacday markii kitaabku dhammaaday wax laqbihiisa saari karaa ku yaraada dadka zamankaanuna waxawaaye waxay u badan yihiin ilmuhu inaysa waxawaaye waxna kaa qorayn waxna kaa qabayn cunugu meeshuu iska fadhiyaa waxaa sheegayda qori maayo mana qabanaya dhowti markaa ka dhagaysato intooda badan anigu waxa waaye mushkiladda ay haydo oo dhowr jeer waxa waaye miimiri ugu duubay kuwa qaar waxa waaye ku celceliyey oo laga yaabo man yuridillaahu bihi khayran yufaqihu fi diini inaa hal usbuuc ku celceliyo oo u keeni waayo ayaa habeenanoo weyse qaadanaya man yuridillaahu qaabkan u qoray igu soo dhacday kadib moobeel aan haystaan ku qoray labada safiino ayaa qaabka ku dhamaystiray waxaana kumid ah culmaa wadiinka iyo marti sharaftia ku qeybgali munaasabada iyo ku hadaleen weliba oo bogaadiyeena in kitaabada afka soomaaliga laga turjumo iyo ku faa-iidaysaduu doonana bulshada soomaaliyeed ajirka siga allah ka siiyo maadaama uu nabigu salawaatullaahi wasalaamu caleyh uu yidhi khayrunaasi anfacahu linaas dadka waxaa ugu khayr badan dadka dadka dadku anfaca qofka naafica ayaa dadka ugu khayr badan ama cilmi ha ahaato ama anfac kale ahaato ama waxbarid ha ahaato ama waxtar ha ahaatee kuwaas inuu galana waa rajayna hadii la yihahdo dadka dadka ugu qayrka badan maxaa yeele wuxuu soo koobay duruus loo baahnaayo in loo akriyo meelo badan laga akriyo ayuu hal meela kusoo koobay kutubta meesha lagu soo bandhigay qaybo badan oo kamida waa akriyey oo sheekha khayr allaha siiyo uu nagu sharfay run ahaantii waxaa la dhihi karaa bulshada qaybaheedoo kala duwan muhiim u yahay kitaabada macalimiinta gadaa weliba wixii macalin sheegta waa gadan kitaabada sababto waa fursad dahabiya oo hadiya min allah anigu horta ka fahmay waxaa ka mid ah sheekhu inuu raacay culummadii naga horreyday sida sheekh yuusuf alkowneyn alif wax ma leh baa-a hoos ku leh taa-a kor laba dhibcood ku leh fasirkaas waddadaas inuu sheekhu raacay soo nooleeyey ee isku xilqaamay inuu kitaabtaa quruxda badan habeenna ku soo jeedo si ummaddu uga faa'iidaysato miyimid o dhan oo wakhtiga badan ku soo baxshay ilaahay hakaa abaal mariyo dadaalka uu sameeyey
wakhtiyo badan dhinaca waxbarashada kulli waxaa dhallinyarooda dan xooga saaran waxbarashada kaleeto laakiin diinta xooga ma saarno kitaabkan aan isleenahay oon aaminsannahay inuu da-yarta iyo da-weynta intaba ou anfacayo oo looga gudbi doono in qalin qoray inta wax la soo qaato ama qalin biirihii ilmaha yarka ay ku qori jireen ay wax ku qoraan sheekh waxaan ku leenaha waa mahadsan tahay shaqada aada qabatay waana kaaga mahad celinaynaa ilaahay subxaana wa tacala waxaan rajaynaynaa ajar shaqada aada qabatay u dhigma inuu ku siiyo